beeralayda ku dhaqan duleedkaha degmadaha caabuduwaaq ah ee waqooyigaha gobolka galgaduud ah ayaa baaq u diray wasaaradda beeraha ah ee dowladda federaalk soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka galmudug iyagoo codsaday in laga taageero horumarinta wax soo saarka beeraha beeralaydana ayaa tilmaamay in ay wajahayaan caqabado ay ka mid yihiin biyo la-aan qalab beereed oo xadidan iyo helitaanka abuur tayo leh taasi oo saameyn ku yeelatay wax soo saarka beerahooda haddaba kuwan qaar ka mid ah beeralayda ku dhaqan duleedka degmada cabudwaaqe ee waqooyiga gobolka galgaduuda oo ka hadlay caqabadaha haysta waxaanahay maamulaha beerta waxaan rabaa kalmado kooban halkaa inaan ka diro aan u diro wasaaradda beeraha galmudug iyo heer federaal dadka wax soo saarka beeraha galmudug khaasatan degmada cabudwaaqan kasoo hadlaayo waxaan rabaa in aniga naka iyo wasaaradda beeraha inaan cidinoo dhexayn caqabadana haysata ay si toos aan uga hadalno ayna ogaadaan oo ay isla aragno sida aan in caradoo kale ay caqabad naga haysato aysan jirin deegaankeennan meel lagu soo bandhigo oo carado laab aysan jirin waxaan aad u jecel nahay wasiir maareeye naga sawigaan soo socda oo kale inuu halkan noo yimaado sidoo kale jaamacadda ummadda kale inay laabab samayso agricultureka ah oo aan ku soo tijaabino caqabadda naga haysta beeraha sidoo kale waxaan halkan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan bilaabayno mashruuc direy deegaankaaga ah iyaan saddex kun oo geed ah aan ku taganlagadalnay deegaanka sida meelaha waxbarashada meelaha caafimaadka meelaha danta dowladda ah dadweynaha oo iska leeyahay iyo meelaha ganacsiga oo kale inaan ugu talagalnay booliiska cooqabsa ah aniga tiimka la shaqeeya marka waxaan ku dhiirigelinaynaa bulshada ku dhaqan deegaanka caabudwaaq ee gobolka galwaaq galmudug inay runtii arrintaas ay beeraha keliya ayna ahayn lafistog ay sameeyaan waxaan kaloo soomaaliya u sheegaynaa beeruhu inayna ka bixin oo keliya webiga shabeelle iyo webiga jub degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ah ayaa muddooyinkii u dambeeyey laga hirgeliyey beero kuwaasi oo dadka deegaanadaasi ku nool ah ay ka helaan wax soo saar ah ay noloshooda ku dabaraan